wuxuu leeyahay musanifku raximahullah waxaad ogaataa allah kuu naxariistay diinku inuu yahay wax ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey cuquusha ragga iyo araadodan oosan u khuduucayn oo aan loogu talagelin inuu ka dambeeyo ilaahay maaragtay diinkiisa cilmigiisana ilaahay agtiisa ayuu hadaya rasuulka agtiisa hana ku talagelin marnana ha samayn inaad hawadaada marnaba aada raacdid oo taas marka haddii aad hawadaada raacdid natiijadu ay noqoto inaad diinkii maarata aad ka siibatid فتخرج من الإسلام إسلامك كبحري فإنه لا حجة لك وحجة ما وحجة ما يكون سغنانيسو وحجة ما هليسد إن هذا ما أرته ولا ذا عديد فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة رسولك أمدي سوث عدي السنة ووضحها لأصحابه أصحاب سنة عدي السنة النبي وهم صحابة الجماعة وجماعة لا تبقى اليوم وهم السواد الأعظم وسوادك أعظم كاه والسواد الأعظم سوادك أعظم كاهنا الحق وأهله وحق يا أهل كيس السواد الأعظم كتبت السنة مركز أخر السواد الأعظم إن بدن بأسوار كيسا لقنا وضع مضى سليه وبدن تايما جمهور الناس جمهور الناس ولقيد يالهيت أهل الباطل بيهايين قرآن كما أنت المركز أخر ولكن أكثر الناس لا يعلمون بأسوار كيسا مارتي أكثر كودين يسمى الشكرينين إن يسمى حقرنين إن يسمى مارت عقل لهين marka jumhuurtu weligood yaalahoodu waxa weye waa ahlu baatil ahlu xaquna waktigii horete iyo waktiga dambeetaba qila qaliila ayay ahaayeen xataa fii ahdi nabiyi sala allahu alayh waali waslm markii sunnadu aad ayay u baahday oo risaaladu ay xoog yeelatay waxa weye mar kastaba muslimiinta iyo gaalada gaalada ayaa badnayd marka waxa wey asawaad alacdam waxa weeyaan alxaqu wa ahluhu walidalika cabdullahi bn mascuud waa asawaad alacdamka wuxuu ku sheegay maarata waa almutamasiku bihadyi nabiyi sala allahu alayh waali wasalam sida cabdullaahi ibn mubaarak almarwasi uu ku yidhi maanta sunnada jamaacadii maanta waxaa matalaya abu xamdat asukari marka waxa weye jamaacadu almutamasika bihadyi nabiy sala allahu alayh waali wasalam badina kuma xirna yarnaana kuma xirna ama ha badato ama ha yaraato laabudda waa in la helo dad maarata ahlu sunnaha oo sunnadu siday ahayd una barta una difaaca faman khaalafa asxaaba rasuuli ilahi sala allahu alayh waali wasalam fi shayin min amri ddiini saxaabada rasuulka shay oo diinka shay diinka ka mida qofkii ku khilaafa faqad kafara qofkaasu waa gaaloobay sidaasuu leeyahay shiikhu musanifku raximahullah marka kufrigaasuna waxa weeyaan wuxuu leeyahay mucalliqu walaysa hada wa hada laysa calaa idlaaqihi falkufru laa yuطlaqu ila calaa man taxaqaqa wuquucuhu fi mukafirin min almukafiraati waintafat canhu mawaanicu takfiiri wuxuu leeyahay hadalka shiikhu idlaaqay laysa calaa idlaaqihi kufrigu ama gaalnimada laguma idlaaqo ilaa qof ay maaratay xaqiiqo ay noqotay inuu maaratay ku dhacay shay mukafir ah oo ka mid a waxyaalaha mukafiraadka ah isla markaasna ay maarata meesha ka baxday waxyaalihii takfiirka xukunka takfiirka in lagu fuliyo ka reebayay sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay fi kitaabihi majmuuc alfataawa mujaladka labiyo tobnaad safxada afar boqol toddobiyo sideetan ina atakfiira lahu shuruudun wa mawaanic takfiirka qofka maarata gaalnimo lagu xukumo wuxuu leeyahay shuruud iyo mawaanic yani shuruud ay laga maarmaan tahay qofka maarata xukunka takfiirka maarata lagu fulinayo inay mutawafira ku noqoto iyo mawaanic haddii shuruuddaas ay mutawafiro noqoto dafcinaysa in xukunkii maaratay lagu fuliyo qad tantafi fii xaqi mucayan ay suurtagal tahay inay maarata ka anfowdo qofka mucayanka xaqiisa wa ina takfiira almulaq takfiirka mulaqa ah laa yastalzimu takfir almucayan ka laazimi mayso maaratay qofka mucayanka in la takfiriyo ila ida wujidat ila ida wujidat ashuruudu waintafat almawaanic yani atakfir lmulaq ma ka laazimayso takfir lmucayan maxaa laga wadaa macnahaas waxa uu ka wadaa shiiku waxaan soo marnay qofka yidhaahda qur-aanku waa makhluuq ama kalaam ullahi waa makhluuq jamiic ahli lxadiid qadiimin waxadiisin waxay isku waafaqsan yihiin qofka yihahda kalaam ullahi makhluuq inuu gaal yahay xukunkaas marka in la yihahda maarata man qaala kalaam man qaala kalaam ullahi makhluuq fahuwa kafir waa xukun mutlaqa wey ayi shak oo yidhahda maarata ilahay kalaamkiisu waa makhluuq waa gaal waa xukun mutlaqa marka xukunkaa mutlaqa ah iyo farqigaa udhaxeeya hebel hebel ee yidhi kalaam ullahi waa makhluuq xukunka la xukumayo shataani maa baynahumaa yacni waxa weye qofka mucayanka marka aad xukumaysid oo ficlu lkufri ama qowl lkufri ku dhaco waxaa loo shardinayaa shuruud ama lix ama shan ama ilaa lix a culamada qaarkood ay gaarsiiyaan laakiin shan iskugu imaanaysa shuruudaas inay mutawatiro ku noqoto markii shuruudaas ay mutawatiro ku noqoto asbaabta ama mawaanicda xukunka in lagu fuliyo diidaysana ay meesha ay ka baxdo markaa ka bacdaya qofka maarata xukunka maaragtay lagu fulinayaa ama iyadoo maarata shuruudin aysan mutawatiro noqon mawaanicdin aysan muntafiyo noqon suurtagal maahan qofka mucayankaa limujaradi wuquucihi fi lkufri ama kufrigaas qowli ha noqdo ama ictiqaadi ha noqdo ama ficli ha noqdo ay noocu noqdoba oo aqsaamta maarata kasiirka oo maarata ilaa lixda gaaraysa gaalnimada maarata waxyaalaha lagu gaaloobo ilaa lix maarata culamada ahlu sunnahu ay gaarsiiyaan yani ayi shay uu ku dhacaba bimujaradi wuquucihi fi lkufri laa yuxkamu calayhi lkufru gaalnimo lagu xukumi maayo ee waxaa la marsiinayaa shuruudda ahlulxadiidku ay u dejiyeen oo ay ka soo istimaadeen dhammaanteed maarata axaadiista iyo qur-aanka ay maarata ka soo istimbaadeen bal axaadiista iyo maaragtay ay maarata si sariixa ay u tusinayso iyo mawaanicda intaba marka waxa weeyaan hadalka shiiku laysa calaa iطlaaqihi waclam ogow ana annaasa lam yabtadicuu bidcatan qad xataa tarakuu min asunati milaha waclam ogow ana annaasa dad lam yabtadicuu inaysan ibtidaaca aysan samaynin lam yabtadicuu bidcatan bidca inaysan maarata aysan ibtidaacin qadku hadda ka hor xataa tarakuu min asunati milaha yani ma dhicin buu leeyahay weligeed iyo allaheed ummaddu yani ummadda muslimiintu inay bidco ay la yimaadaan ilaa marka ay bidcada la imaanayaan ka hor bidcada meesha ay kala imaanayaan ayay sunno ka saareen markii qofku bidca uu la imaanayo waxa weeye shay sunno ayuu meesha ka xadfaya waclam ana annaasa lam yabtadicuu bidcatan qatu xataa tarakuu min asunati milaha faxdar almuxdataat فاحdر المحdثاaت من الأمور فاxdر المحdثاaت من الأمور waxaad ka fogaataa waxyaalaha محdثاaتka iska ilaali أي نوucay noqotaba فإنa كuلa محdثaة بidعة شhay kasta oo gadaal laga keenay oo nebiga iyo صaxaabadu aysan ogeyn waa bidco weyn وkuلa بidcaة bidca idil ahaanteedina ضalaaلaة dalaalo weeye wاضalaalatu وأhluha في النaari dalaalada iyo ahalkeeduna waa naartay kusugan yihiin hadalkaa marka wuxuu maarata xadiidkii cerbaad ibnu saariya sida uu sheegayay xadiidkii mucaawiya ibn abi sufyaan oo maaragtay firaqda nebiga maaragtay dariiqiisa maarata khilaaftay oo ah maaragtay ummadda ahluqibladana ka mid ah nebigu wuxuu ku sheegay maarata kulluhaa fi naar ilaa waaxida marka kulluhaa fi naar ilaa waaxida waxa weye waxay ka mid tahay min nusuus ilwaciid macnaheeduna ma ahan ummadaha ahlubidca ah oo ummadda nebiga ka mid ah in maaragtay mid kastoo ka mid ah naarta inuu gelayo oo la leeyahay muctazilo o dhan naartay gelaysaa ashaacir o dhan naartay gelaysaa maaturiido naartay gelaysaa taa micneheedu maahan ee waxa weeyaan nusuustani waa nusuus alwaciidiya nusuusta marka waciidigaana waxa weye takfiirkii hadda xukunkii aan soo marin oo kaletaa la marsiinaya waxayna la mid tahay nusuusta kaleeto oo maarata waciidka kusoo aroora sida dadka maaragtay cuna agoonta ilmahoo ilmaha maaragtay agoonta xoolahooda o kaleeto in aladiina yaakuluna amwaal yatama dulman inamaa yaakuluna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira sida aan loo lahayn qof kasta ee maal agooma cunay waa ahlu naar yani waxaan leenahay qof kasta ee maaragtay maalka agoonta cuna waa ahlu naar baan leenahay markii xukunka guud aan xukumayno laakiin aayadduba ay idlaaqday laakiin markii tacyiin la joogo oo hebel hebel oo aan garanayno oo aan ognahay agoon la garanayo ilmo xoolahoodii inuu cunay ma dhacayso mana banaano in la yidhaahdo hebel hebelow maadaama ilmihii agoonta ilmi hebel ah aada cuntay xoolahoodii ahlunaar baa tahay leanna waxa weyan waa taxqiiq ulwaciid taxqiiq ulwaciidna waxa weeyaan shuruud ayaa maaragtay shan ah ama lix ah ayaa laga maarmaan inay mutawafiro noqoto asbaabtuna meesha ay ka baxdo mawaanicdaahi marka marnana ayaan loo malayn marka laleeyahay ahlu bidac u ahlunaar waa mutawacaduun bidukuuli naar qofkuna waxa wey waxaa laga yaaba inuu ka toobad keeno waxaa laga yaaba inuusan ka toobad keenin allah subxaana watacaala u dhaafo maadaama ahlu tawxiidka uu ku jiray laakiin qofka waxa wey ahlu bidacahi waa calaa khatarin calaa khatar wuxuu u yahay waxaaba laga yaaba allah subxaana watacaala islaamkuna inuusan ku oofsan oo riddo uu ku dhinto sida maaragtay axaadiisii axaadiista qaarkeed ay tusinayso oo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam la leeyahay maaragtay u arki doono maalinta qiyaamaha dad xawdkiisii maarata ummadiisa ka mid ah oo calaamadii ummadiisa maarata nebigu uu ku garanayo ee xawdkii markay maarata ay ku soo dhow yihiin daata shimaal maaratay laga dawaafin laga celinayo ee nebigu leeyahay maarata allahuma ummati ummati allahuma asxaabi asxaabi ee maarata la odhanayo allahu ku leeyahay maarata ma ogid gadaalkaa waxay keeneen gadaalkaaga ayay ridoobeen oo maanta islaamkii ay ka tageen nebiguna markaa uu leeyahay sufqa lahum sufqa lahum waxdar ka digtoonow sigaara almuxdathaat waxdar sigaara almuxdathaati min alumuur waxaad iska ilaalisaa muxdathaadka kuwooda yaryar waxyaala bidacda kuwooda yaryar ilaa bidacda waxa martabaadkoodu waaxid maahan maraatibtoodu waxa bacduha fawqa bacdin yani bidca mukafira o bidca kayr mukafira ayay ukala baxayaan marka bidacdu ma sima bidacda marka kuweeda yaryar iska ilaali fa ina sagiira albidaci bidacda kuwooda yaryar yacuudu wuxuu u noqonayaa yacuudu wuxuu uu ahaanayaa xataa yasiira kabiiran ilaa maaragtay mid weyn u ka noqdo yacni bidcada mideeda yar waa ay koraysaa waxay ku gaarsiinaysaa mid weyn inay maarata ay ku gaarsiiso waxaana taa waxaa noogu filan arrintii maarata cabdulaahi cabdulaahi cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu saxaabigii usoo warramaya abu musa alashcari waan filayaa yani saxaa nimankii maarata kooxdahaa ee masjidka dhexdiisa xilqada inta ku sameeyey sabixu llaha ku hayay maarata sabixu xamidu kabiruu ku hayay oo maaratay loo soo ridayay maaratay tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha ay soo ridayeen ayaa markaa waxaa loo soo sheegay ninka la yidhaahdo cabdullahi bn mascuud markaa intuu soo dul istaagay ayuu wuxuu yii waa laba midood imaa inaad maaragtay asxaabu muxamed inaad ka aqoon badantihiin oo asxaabu muxamed waxaysa nebi maxmed aysan ka baran inaad intu aad barateen wa imaa inaad tihiin ahlu dalaala waxaana hubaala asxaabu muxamed inaysan maarata ka aqoon badan leanna wax waxaa ficilkan sameynaya asxaabu muxamed maysana taabiciintii bay ahaayeen taabiciintii qayb ka mid ayay ahaayeen oo weliba maaragtay taabiciintii wanaagsan aan ahayn ahlu bidaca ayay ahaayeen isla markiiba waxa weeyaan hadalkii ayuu isdiraakay cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay waxaa hubaala inaynaan marta asxaabu maxamed inaan cilmi maarta inaan ku gaarayn ee waxaa tihiin maarta ahlu dalaala ayaa tihiin dadkaa marka hadalka uu ku lahaa maalinta cabdullahi bn mascuud waxay taabiciintu ay soo rarayaan iyo saxaabaduba yowmu nahrawaan maalintii khawaarijta iyo maaragtay ciidankii saxaabada oo caliy bn abi aalib uu hogaaminayey dagaalka iskaga hor yimaadeen oo ummadda fara badan ay ku baabaaday dhinaca maaragtay jamaacadii saxaabadu ay hogaaminaysay iyo kooxdii khawaarijta ay ummad badan oo muslimiin ay ku baabaaday waxay yidhahdeen maarata saxaabada iyo taabiciintu waxay soo rarayaan kooxdii maalintaas xilqada ku jirtay maalintii yowmu nahrawaan ayay seefta noo sitemiyeen seefta nagula dagaalamayeen yacni waxa weeyaan maxay ku bilaabatay kabirullaha sabixu ayay ku bilaabatay ilaa ay gaadisay khawaarijtii madhabkooda inay qaataan oo ay yidhahdaan saxaabadu waa gaalo gaamurtay ayaga dhiigoodu waa noo bannaan yihiin xoolahoodu waa noo bannaan yahay naagahoodu waa noo bannaan ila ay yidhahdaan marka waxa weeyaan qofna marna yuu isan yeeraysan nebiga mukhaalafada u khilaafayo xataa filifid shayga uu samaynaya xataa magaciisaba ha noqoto waa inuu iska ilaaliyo qofku shay cibaado ah ama cibaado maarata wasiilo u ah inuusan iktiraacin haddii maarata arrintaa uu bilowdana qofkaas wuxuu halis u yahay bidcba bidca inay kuu dhiigto waxaana macruufo xata alaan anagu aan garanayaa dad qabla ayaam yantasibu ilaa ahli sunna wa bacda ayaam muxaadaraadkii maaratay masaajidda qaarkood laga dhigay oo lagu radinayey almuctazilatu aljahamiya ninkii maaratay dariiqadaha ee yidhi maaratay kalaamullahi waa makhluuq hadalka lagu radinayey waxaa aan si maaratay bisanadin muttasilin saxiix bisanadin iqa bisanadi iqa aan maaratay mubaasharatan la igu sheegay qabla ayaam dad odhanaya maarata ahlu sunnaanahay inay yidhaahdeen ninkaa waa lagu been abuurtay waxna kama jiraan mana u aaminsanayn masalada ee ninkaa layahay xasan xayab waa nin muftari ah hadal wuxuu ka sheegay maarata ninkaa isaga ah baatil ayuu ka sheegay taa marka waxaad ogaanaysaa sagiiru lbidca waxay tusaa waxay ku gaarsiinaysaa maaratay kibaaru lbidac ilaa xataa mararka qaarkood laga yaaba bidca mukafir inay ku gaarsiiso qofka uu ku ridoobo uu ka ridoobo islaamka marka waxa weye qofku marnaba naftiisa yuusan ku kalsoonaan mar kastaba naftiisa qofku waa inay calaa xadarin ay noqoto oo uu ka boqo caaqibadiisa leanna waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan quluubta bani aadamka waa bayna isbicayni min asaabici raxmaan yuqalibuha kayfa yashaa wakadalika kaa waxaa la mida kullu bidcatin bidco kasta uxditat la keenay fii hadihi lummati ummaddan dhexdeed kaana awaluhaa awalkeedu wuxuu ahaa sagiiran mid yar marka bidacdaas gadaal laga keenay awalkeedii marka hore wuxuu ahaa sagiir yushbihu lxaqa xaqa ayuu u ekaa faktara bidalika bidacdaas bilowgii markay bilowga ahayd waxaa markaa maarata ku kastoomay man dakala fiiha bidacdaas qofkii galay uma lam yastadic alkhuruuja minha mausan awoodin marka bidacdii inuu ka baxo facadumat way weynaatay wasaarat diinan diin ayay noqotay yudaanu biha laga dhaqan yeesho fakhaalafa asiraada almustaqiim kii markaa ku kastoomana markaa wuxuu khilaafay wadadii mustaqiimkaa ee allah subxaanahu wa tacaala ummadda uu kala dardaarmay oo waa maray fakharaja min alislaam islaamka ayuu ka baxay islaamka ayuu ka baxay waxa weeyaan sidaas si lamid ayuu maarta shiiku u tacliiqinaya wuxuu leey wahada laysa calaa idlaaqihi faina albidaca minha ma huwa mukhrijun min alislaam wa minha ma huwa duuna dalika bikaiir yani bidacdu bidc kastoo qofku ku dhaco maahan inuu islaamka uga baxayo yani khuruuj kulli ah waxa weeyaan bidacdu waa bidca mukafira bidca kayri mukafir ayay kala baxaysaa هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام البربهاري رحمه الله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر الإمام البربهاري رحمه الله wuxuu leeyahay asalka sideedaad fandur raximaka allah iska eeg allaha kuu naxariista kula man samicta kalaamahu qof kasta ee hadalkiisa aada maqashid oo min ahli zamaanika waktiga aada nooshahay hadalkiisana ka mid ah khaasatan gaar ahaan falaa tacjalan hadalka qofka qofka waktigaaga nool gaar ahaan uu ku hadlayo ha ku degdegin walaa tadkulanna fii shayin hageli shay ka mida hadalka uu leeyahay xataa tas'ala watandur ilaa aad ka weydiisid oo aad sheegtid hal takallama bihi asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam hadalkaas ma uu ku hadlay saxaabadii rasuulku ma ku hadleen mase kumaysan hadlin oo axadun min alculamaa ama qof culimmada ka mid ah fain wajadta fiihi aharan hadalka haddii wax asar aada u heshid canhum saxaabada xaggooda fatamasak bih hadalkaa qabso walaa tujaawizu lishayin shayna ha u gudbin yani xagga iyo xagga midna ha u dhaafin walaa takhtar calayhi axad walaa takhtar calayhi shay-a shayna ha ku doorbidin fatasquda fi nnaar naarta markaa ha ku dhacdid asalkan wuxuu kaga hadlayaa waa asal aada iyo aada muhim u ah wuxuu leeyahay hadal kasta ee maaragta lagu hadlo gaar ahaan dadka aad waktiga tihiin hadallada ka soo baxaya markii hadalkaas uu soo baxo ha ku degdegi hana isku dayin maaragtay hadalkaas inaad qaadatid ilaa aad ka weydiisid hadalkan xaggee buu ka yimid waxaad marka dib u raacaysaa hadalka saaxada soo galay saxaabada rasuulku ma ku hadleen ama qof culimmada ka midii ma ku hadlay haddii markaad heshid saxaabadii rasuulku inay ku hadleen waxa weeyaan ama culamaau lmuslimiin asxaabu salaf ahlulxadiid haddii ay ku hadleen hadalka waxa weeyaan waad qabsanaysaa xagga iyo xaggana u dhaafi maysid wax kaleetana kudoor ku doorsan maysid haddii markaa sidaas si khilaafsan aada samaysid oo wax saxaabada rasuulka iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyo a'imat lhuda aysan aqoon haddii saaxada la keeno oo maaragtay shaygaasuna uu yahay shay allah loogu dhowaanayo sida ay leeyihiin ama maaragta ah wasiilo limaa yataqarabu bihi ila allah waxaad ogaanaysaa shaygaas inuu yahay shay mukhaalifa lihadyi nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam lianna waxa weye haddii hadyiga nebiga u waafaqsanaan lahaa saxaabada ayaa ku hadli lahaa taabiciinta ayaa samayn lahayd taabicu taabiciinta ayaa samayn lahayd a'imat lhuda ayaa samayn lahayd inta haddii laga waayey waxa weeyaan qofka la yimid waa qof mukhaalif ah oo mutabic lihawaahu ah waana midda uu leeyahay arinkaa marka haddii aad samaysid waxa saxaabadu aysan samayn taabiciintu aysan samayn culimmadu aysan samayn qofkaa waxa weeyaan wuxuu naftiisa halis u yahay inuu naarta uu ku dhaco walidaalika xudayfat bnu yamaan radia allahu canhu wuxuu leeyahay ahar saxiixa yaa macshar alquraa'i isluku ariiqa dadka maaragtay quraada ee qur-aanka xifdisan wadada qaada wadada uu leeyahay wadada hala qaado wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuhu waa wadada allah uu naga dalbanaya inaanu qaadno fawallaahi lain salaktumuuhu ilaah baan ku dhaartay haddii wadada mustaqiimka aada qaadiin laqad subidtum sabqan bayinan yacni waa laynka hormaray hormaritaan cad yacni waddada haddii aada qaadaan mustaqiimka oo allah uu leeyahy waana hada siraadi mustaqiima fattabicuuhu waxa weeye rag baa inkaga horreeyey asxaabu muxamed ayaa nooga horreeyey wain akhadtum yamiinan wa shimaalan haddii aada uga baydhaan dhinaca midig ama dhinaca bidixna laqad dalaltum dalaalan baciida waxaad dhunteen dhumitaan aada iyo aada u fog marka waxa weye xadiidkana waxa weeyaan waa xadiid sanadkiisa uu saxiix yahay moxamed ibn nasr marwasi ayaa ku warinaya kitaabkiisa assunna marka atarkaas wuxuu tusinayaa qaacidada shiikhu uu soo qaatay lafteeda qaacidada lafteeduna waxay maaratay ay maaratay oo kaleeto maarata sii xoojinaya adilo aad iyo aad u fara badan oo uu ka mid yahay xadiidkii maarata xadiidkii mucaawiya aanu soo marnay darsigeeni maadiga ahaa ummaddu markay kala tagto in dhammaantood ay naarta gelayaan ilaa firqa waaxida oo ah man kaana calaa mili ma ana calayhi alyowm waasxaabi qofku marka waxa wey saxaabada rasuulka intuu maaragtay raadkooda uu daba joogo diinkii dhabtaha ayuu haysta hadduu saxaabada u khilaafana qofkaas waa dalaal mubiina waxa uu ku socdo halkaa marka qaacidada waxaa ka qaadanaysa ayi shay oo ku soo mara waxaa leedahay ma nebigaa sameeyey ma samayno saxaabada miyaa samaysay ma samayno taabiciinta taabicu taabiciinta aimatu lhudaa culamaa alxadiid awalihim waakhirihim ma aysan samayn shaygaasu diin ma ahan haddii marka intaas oo culimadii oo nebigu ugu horeeyo saxaabadu ay ku xigto taabiciintu ay ku xigto ila alyowm asxaabu alxadiid qof sameeya camalkaa la waayo isla markaas daa'ifa min annaasna ay ku andacoonaysa inay diinka ay ka mid yahay shaygaas ama diinka maaragtay uu wasiilo u noqonayo waa kalaamu mutahawir lianna hadalkaas wuxuu tusinayaa wax nebiyullaahi moxamed maarata uusan samayn saxaabadu aysan samayn taabiciintu aysan samayn aimatu ludda aysan samayn asxaabu lxadiidi dhammaantood aysan samayn oo diini inuu jiro waana shay baatilo weyn marka ayi shay ayi shay baa maarata qaacidadaa u celinaysaa marka qaacidadaas waa qaacido waxa weeye aada iyo aada muhim u ah oo dalabatulcilmi fii hada zaman ay maaragtay runtii haddii maarata caynulictibaar ay u qaataan bidac fara badan oo saxaadka lagu soo baahiyo o ay u horeysa bidcat alxisbiya maarata radci kaga noqon karta lanna waxa wey ninka mutaxasibkaa ama ninka xisbigaa ee ummadda ugu yeeraya maarata inuu kala geeyo wuxuu leeyahay shaygani waa wasiila lidacwa dacwadii ayaan maarata isku kaalmaysanaynaa ayib wasiila dacwiya shayga dacwada ah dacwadu waxa weeyaan waa xaq waa shay madluuba dadkii dacwada in loogu yeero oo la isku kaalmayso waa waajib laakiin wasaaisha dacwadu ay iska leedahay waxa weeyaan waa in ay nebigu sala allahu calayhi wa saxaabadu ay ka soo guriyeen ama taabiciintu ay ka soo guriyeen ama taabicu taabiciinta intaas aimatul hudaa shayga aysan diin u aqoon maanta diin noqon maayo walidaalika waad ogsoontihiin dhaqanka gaalada dadka xataa maanta soomaalida waa ay soo arkeen wadamada gaalada uhaajiray ayi shay qofku hadduu damca inuu ka hadlo oo mujtamaca muslimiinta walow maarata mujtamac marka min bani jinsi hadduu ka hadli tago arrimaha qaarkood walow maarata arrimaha diinta ku saabsanba ha noqoto waxa ay leeyihiin gaaladu ay ku ilsaaminayaan ururkee ka tirsan tahay waa ururkee ururkee ka tirsan tahay urur sheego haddii qofkaas urur uu sheegan waayo ma laga yaabo maarata wadamada gaalada inuu waxba haba yaraatay wax ka qabta laba qofna isuma keeni karo taa marka waxaad ogaanaysaa dhaqanka muslimiintuna waa shay dhaqanka gaaladuna waa shay dhaqanka gaaladu waxa weeyaan attafaruq sida allah uu leeyahy walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica dhaqanka muslimiintuna waxa weeyaan waa tajamucu waalulfatu maaragtay in ummaddu maaratay ay isjeclaato ay isku timaado oo ta'aalufu ka dhexeeya maxabo waa dhaqanka maaragtay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ummadda muslimiinta maaratay in badan uu kula dardaarmay waclam ogow ana alkhuruuja bixitaanka min adariiqi waddada mustaqiimka ah oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulkana la kala dardaarmay laga baxo calaa wajhayni laba qaab unbuu ku imaan karaa khuruujka waddada laga baxo amaa axaduhumaa labadaa wej midkood fa rajulun nin weeye qad zalla cani ariiqi waddadii ka sidbaday oo waddadii ka weecday wahuwa laa yuriidu ila alkhayr waddada laakiin xaqa marka uu ka weecanayay umuusan jeedin si tacamuda inuu maarata xaqa u kaga weecdo ee waxa weeyaan khalad ka dhacay ayay noqota ay waddada maarata ka bixitaankeedu wahuwa laa yuriidu ila alkhayr markuu waddada ka weecanayana khayrun buu ujeeday khayr goob buu ahaa laakiin khayrkii ma helin falaa yuqtadaa bidallatihi marka waddada uu ka weecdo sidbashadaas uu galay iyo simbirashashadaa uu galay ma looga dayanayo fainahu haalikun waa mid halaagsamay yani waddadii xaqa ahayd mid aan ku taagnayn wey maadaama maarata waddadii uu ka weecday laa yuqtadaa bihi taas waxa wey waa qofka horeeto rag iyo dumar wuxuu noqdaba yani qofkana khayr buu goobayey laakiin shayga uu goobayey xaqii ma shayga maarata markaa gacanta uu ku hayo sunnadii iyo kitaabkii calaa hadyi saxaaba ma waafaqsana idan waxa weye qofkaas waxa waa qof zella ku dhacday zelladiisa marka looga dayan maayo warajulu aakhar kan kaleetana waxa weeyaan waa nin caanada alxaqa xaqi iskala weynaaday alcinaadu waxa wey alistikbaaru watajaawuz lxaddi watajaawuz lxaddi fi lcisyaan yani waxa wey ninka kaleetana waa nin maarata xaqi iskala weynaaday wakhaalafa man kaana qablahu dadkii ka horeeyey na khilaafay oo min almuttaqiina muttaqiintii ka mid ah saxaabadu ay maarata hormood yihiin fahwa midkaas dadkii mutaqiinta oo saxaabadu ay hormadu yihiin khilaafay daalun mudilun waa mid dhumay oo waddadii seegay mudilun hayrahu keyrkiina dhuminaya shayطaanu mariidun waa shaydaan aad iyo aad umadax aad iyo aad u madax adag fii haadihi اlumma ummaddan dhexdeeda xaqiiqun waxaa dhab ah calaa man yacrifuhu qofkaas daalliga ah qofka arrinkiisa garta an yuxadira annaasa minhu dadka inuu kaga digo wayubayina linnaasi qisatahu dadkana u caddeeyo qisadiisa iyo amarkiisa lianlaa yaqaca axadun fii bidcatihi qofna siduusan bidcadiisa ugu dhicin fayahlika marka uu halaagsamo wuxuu leeyahay alimaamu barbahaariyu raximah llah qaacidada sagaalaad wuxuu kaga shekeynaya dadka qaadka wadada maarata ay kaga weecanayaan ama sunada nebiga ay kaga weecanayaan laba qaad midkood inay tahay qaabka horeeto waxa weeyaan waa qof waddadii ka dhumay laakiin markuu waddada ka dhumeeyey si tacamud arrintaa umuusan samayn ilaahay aad maarata aad khilaafkiiyo rasuulkiisa umuusan jeedin qofka marka waxa waa qof zella ku dhacday zelladiisa looga dayan maayo maarata looga dayan maayo maadaama maarata uu yahay qof waddadii aanan ku joogin qof dhumay waxa weeyaan dayasho ma astaahilo qofka labaad ee xaqa maaragtay waddadiisii ka weecday waa qof mucaanid ah xaqi waa loo sheegay waa u og yahay laakiin calaa tacamud ayuu maarata xaqii kaga weecday oo u khilaafay dadkii ka horreeyey waddadoodii qofkaasu marka waa daalli mudilli ah waa shaydaan mariid ah oo ummadda maarata ku dhex jira waxaana dhabtu ay tahay qofkii qofka arrinkiisa ogaada inuu maarata ummadda uu kaga digo oo ummadda qisadooda u caddeeyo si dadku bidcadiisa iyo dalaalaadkiisa aysan ugu dhicin lianna waxa way alraddu cala almukhaalif waa aslun min usuuli ahli lxadiid qofka mukhaalifka ah oo maaragtay sunnada nebiga khilaafay in la radiyo oo maaragtay budlaankiisa ummadda loo sheego waa shay maaragtay usuusha ahlulxadiidka ka mid ah ama in la yidhaahdo qofka mukhaalifka ah ee bidcada ummadda ugu yeerayaan ummadda loo sheegin ama aan hoos ku qarsanno annaka maarata wadaadadeennaah waxa weeyaan waa min usuuli ahlibidac allah markuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar yacni ummaddaana waxay khayryada ku qaadatay shayga macruufkaana in la isfaro macruufkana waa kitaabka iyo sunnada calaa hadyi saxaaba ridwaan ullaahi calayhim munkaraadka iyo mukhaalafaadkana in la iskaga digo gaar ahaan qofku haddii maaragtay daalibulcilmi loo yaqaano ama maaragtay nin culimaa loo qof culamaa loo yaqaano oo ummadda u dalaalaad ugu yeerayo kaa waxa weeye si gooni ah ayaa ummadda maaragtay cuwaarkiisiiyo fadiixadiisa loo sheegayaa si ummaddu aysan ugu kadsoonin bacdu naas waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay yidhaahdaan qofka xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa maadaama wanaag fara badan uu leeyahay oo cilmi fara badan uu akriyey oo salaad badan maaragtay lagu yaqaano kasratulcibaada soom iyo salaad iyo xaj iyo wixii la mid ah yacni waa in markii sayi-aadkiisa la sheegayo xasanaadkiisa waa in la sheego kaasuna waxa weyaan waa kalaam baatil ah lianna waxa weeyaan xasanaadkiisa allah subxaanahu watacaala ayuu maaragtay ka helaya allah baa kula xisaabtamaya annaka waxa weeyaan ummadda waxaa laga rabaa sayi-aadkiisa ummadda in loo sheego si ummaddu maarata ay uga digtoonaato dariiqa dalaalka ah ummadda ugu yeerayo mana la helayo culummada muslimiinta qadiiman waxadiitan qof mubtadicah ama maarata mukhaalif ah ee la leeyahay maaragtay intaa iyo intaabuu sharciga ku khilaafay sidaa iyo sidaabuu maarata u tukan jiray intaasoo maalmoodbuu bishii soomi jiray sanadkii intaas xadin jiray waa kalaam aanan jirin wey kutubtan aan laga helay marka wa qaacidadaas waa qaacida baatila oo loogu talagalay ahlulbidac marnaba inaan la radin oo ummadda dhexdooda aan laga sheegin oo cuwaarkooda iyo maaragtay ceebtooda aysan soo muuqan marka waxa weeyaan alradd cala almukhaalif waa aslun waa aslun min usuuli ahli lxadiid xaraf waaxid ah asxaabu lxadiid laga heli maayo oo ay leeyihiin ninka mubtadica ah xasanaadkiisa la sheego maaragtay zelalka ku dhaca labada qaybood laba qaybood buu qeybiyey midka marka cinaadka xaqa uga tegaya waa in ummadda loo sheegaa buu leeyahy mana ahan qadiyad asaga uu ku goon yahay waa qadiyad culimmada dhammaantood ay sidaa ku tageen waclam ogow raximaka allaahu allaha kuu naxariistay annahu laa yatimu islaamu cabdin addoonka islaamkiisa inuusan dhammaystirmayn xataa yakuuna mutabican musadiqa ilaa addoonkuu ka noqdo mutabic nebiga raacay sala allahu calayhi waalihi wasalam calaa hadyi saxaaba musadiqan musliman asagoo maarata rumaysan risaalada iyo rasuulka maarata lala soo dhiibay musalliman maaragtay u hogaansamaya oo arintaa inqiyaadtaama u samaynaya sida allah u leeyahay falaa wrabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliima yacni waxyiga kitaabka iyo sunada alle wax allaaliyo wixi ay la yimaadaan qofku waxa weeye waa in uu u hogaansamo oo idcaan uu u sameeyo itibaacna laga helo lianna waxa weeyaan qofku allah wuxuu leeyahy falaa warabbika rabbiga ayaan ku dhaartay nabiyullaahi maxamedow falaa warabbika laa yuuminuuna ma rumaynayaan yani iimaankii madluubkaah oo kaamilka ahaa xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum dhexdooda waxyaalihii ka dhacay oo khusuumaadka ah ilaa adiga ay xaakimkaaga dhigtaan yani rasuulku markuu noolaa markuu dhintana maarata kitaabkiisa iyo sunadiisa kitaabka alla iyo maarata sunada nebiga in loo taxaakumo intaa marka aayaddu maxay raacaysa xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan markii aada xakam ka dhigatay kitaabka iyo sunnada oo maaragtay qaadigu ama imaamku ama dadka culimada xukunkii laydinku kala fasliyo adiga iyo keyrka waa inaadan qalbigaa wax cihiriya aadan ka helin inshiraaxu sadri waa inaad heshaa lianna waxaa ku xukumay allah subxaanahu watacaala oo maarata wax walbaba maarata maslaxadda kaog cid kastaba maslaxadda kaog marka waxa weye qofku adnaa xaraj waa inuusan maarata qalbigiisa uusan ka dareemin weliba intaa allah kuma gaabina wuxuu le wayusalimu tasliima isku dhiibitaan rasmi ah iyo inqiyaad rasmi ah waa in maarata laga helo marka waxa weye qofka muslimka waa in kitaabka alle iyo sunada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam qalban waqaalaban waa inuu maarata uu rumeeyo oo uu isku dhiibo wax allaaliyo wixii kasoo horjeedana uu maarata diido waxaan isku meel iskugu imaanayn in la yidhaahdo qofku maaragtay anigu kitaabka ayaan uxuguntamayaa haddana waxa weeya nidaamka calmaaniga ama nidaamu dimuqraadi ama nidaamu shuuci ayaan maarata baarlamaanka cudwi ka noqonaya waxa weye waa arrin khatar ah wey arrinta iyada ah dad fara badan oo qabla ayaam u taagnaan jira dacwada oran jira maarata alxukmu bikayri ma anzala allahu waxa weeyaan waa kufri cala aliطlaaq wa biduuni tafsiil oo markii la yidhahdo maarata war shareecada culamaau shariica ama culamaau ahlilxadiid qadiiman wa xadiidan waxay maarata isku itifaaqeen alxukmu bikayri ma anzala allah in tafsiil ay uga hadlaan qofkan waxa ku kalifay alxukmu bikayri ma anzala allah waxa uu yahay ma arintaasuma waxay ka tahay kitaabka alle iyo maaragtay qawaaniinta wadciyada ayuu simaya ma qawaaniintu ka fadilaya ma muxuu ka aaminsan yahay iyadoo aan la dhihin in la iskaga idlaaqo layaha waa gaalnimo dadkii odhan jiray maarata arrintaas munhamikiinta ku ahaa maanta waxay taagan yihiin in nidaamkii calmaaniga ahaa ee maaragtay afartan sano ka hor wadankeena maaragtay lagu xukumi jiro talyaaniguu dejiyey maanta inay cudwi ka noqdaan bal in badan oo ka mid ah ay yidhaahdaan islaamka asagoo isku mid wey ama in la yidhaahdo dimuqraadiyadu gaaladu sibay u taqaanaa annaguna sibaan u naqaanaa awalan dimuqraadiyo maxay tahay hadihi lkalima hadihi lkalima waa kelima waxa weeyaan gaaladu ay maaragtay ay istikhdaamsadeen macnaheeda markii la tarjamana kutubta luga alcarabiya kutubta culummadu ay ka qorta markii la tarjamana macnaheeda waxa weeyaan alxukmu lishacab xukumka shacabka ayaa iska leh allahna muxuu leeyahay in ilxukmu illa lilah xukumka allah kale yaa iska leh qofku inuu yidhaahdo xukumka shacabka iska leh lafteeda gaalnimo ah ayadaa gaalnimo ah gaalnimada markaa markaan leenaha waa gaalnimo maahan macnaheedu qof kasta ee dimuqraadiyada baarlamaanka gala in la leeyahay waa gaal maahan taa macnaheedu laakiin qofku hadduu aamino xukumka in shacabku leeyahay islaamka waa uga baxaya arrintaasuna waa arrin khatara weyn marka qofka muslimka ah waxaa lagama maarmaan ah inuu mutabic noqdo musabiq ah oo inqiyaad taama uu u sameeyo sharciga allah uu soo dejiye subxaanahu wa tacaala caqiidaduna maaha shay la iska sheegto waxa weeyaan waa shay la aamino maarata jawaarixdana maaragtay timaarteeda ay ka muuqanayso faman zacama qofkii yidhaahda annahu qad baqiya shayun min amri اlislaami qofkii yidhaahda qad baqiya shayun shay ayaa baaqi noqday oo min amri اlislaami islaamka arrinkiisa ka mid ah shaygaasoo lam yakfunaahu asxaabu muxammadin nebi moxamed asxaabtiisii aysan maarata naga kaafin faqad kadabahum waa uu beeniyey saxaabadii nebiga wa kafaa bihi furqatan taa ayaana qowlkaas ayaana maaragtay wuxuu ugu filan yahay khilaaf uu saxaabada u khilaafo wadacnan calayhim iyo duritaan saxaabada uu duro wahuwa kaas yidhi maaragtay shay waxaa jira diinka ka mid ah oo saxaabada aysan naga kaafin mubtadicun waa mid mubtadica daalun mudilun waa mid dhumay oo waddadii maaragtay ka dhumay mudilun hayrahu kayrkiina dhumiyey muxditun fi lislaami islaamka dhexdiisana ku soo daray maa laysa fiihi waxaan maaragtay islaamkii ku jirin oo islaamka aanan ka mid ahayn cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu afar saxiixa ayuu wuxuu wuxuu oranayaa oo imaamu lmarwasi fi kitaabi sunna uu ku wariyey culummada kaleetana maaragtay ay warinayaan sida daarami oo kaleeto wuxuu leeyahy cabdullahi bn mascuud ittabicuu dad yahu maaragtay waddada mustaqiimka ittabicuu raaca yacni rasuulka walaa tabtadicuu ibtidaaca ha samaynina oo rasuulka ha khilaafinina faqad kufiitum waa laydin kaafiyey wa kullu bidcatin dalaala bidca dhammaanteedna waa dalaalo xadiidkaasuna waa xadiid saxiixa wey sanadkiisu uu saxiix yahay marka waxa weye wax allaale iyo wixii khayr ah saxaabada ayaa nooga hormaray marka waxa weye khayr dambeeto oo maaragtay khayr dambeeto oo saxaabada aysan samayn waa waxaan loo fadhin aan la helayn ayi khayr oo ilaahay loogu dhowaado saxaabada nebiga ayaa sameeyey qofkii marka doonaya maarata khayr inuu helo waa in uu qaado wadadii nebiga saxaabada nebigu ay qaadeen ridwaanullahi calayhim walidaalika afar saxiix ayaa wuxuu ka soo arooray ninka la yidhaahdo abudar alkifaari radia allahu canhu uu leeyahay nebiga ayaa la oofsaday nebiga waa la oofsaday haddii shimir maarata hawada uu galo oo maarata garbihiisa ula dhaqaajiyo nebigu cilmi ayuu nooga sheegi jiray marka waxa weeyaan nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam markii caalamka laga oobsaday ee adduunyada maarata uu ka tegey wax allaaliya wixii ummaddan khayr ugu jiray nebigu waa uu sheegay waana uu soo gaarsiiyey wax allaaliya wixii sharaho dhibayana nebigu waa kaga digay xataa yacni waxaa macruuf ah qaabka qofku maarata amaamk xamaamka u gelayo qaabka markuu hameenkii u jiirsanayo xataa ninka maarata xaas kale markuu maarata xaaskiisa u tegayo adkaarta iyo maaratay qaabka maarata uu samaynayo nebigu wax uu dhaafay haba yaraate male islaamka marka kasoo bilowda min atawxiid ilaa maarata qaabka aad u seexanaysa aan waxba ka tegin qofkii markaa wax ku doorsada dhaqan kale ku doorsada qofka arrinkiisu waa calaa khatarin cadiim marka wuxuu leeyahay asalka tobnaad alimaam albarbahariy raximahullah ogow allaha kuu naxariistee addoonka islaamkiisu inuusan dhammaystirmayn ilaa uu mutabic musadiqa uu ka noqdo qofkii marka yidhaahda shay islaamka ka mid ah ayaa maarata baaqi noqday oo saxaabada aysan samayn qofkaas saxaabada ayuu meel uga dhacay qofkii saxaabada meel uga dhaca oo dacniyana waxa weeyaan waa min ficli ahli lbidac weliba gaar ahaan dadka maarata saxaabada dacniya waxaa ugu horeeya raafidada iyo khawaarijta iyo muctasilada yani adacnu fi saxaaba waa zandaqa wey saxaabada maaragtay qof ka mid ah qofkii wax ka sheega salafku waxay u yiqiineen ama asxaabu lxadiid waxay u yiqiineen qofkaasu zindiiq inuu yahay leanna waxa weye kitaabka qur-aanka iyo axaadiidta nebiga ila alyowm aan haysano ilaa an yarata lahu alarda waman calayha ana jiri doona waxay kitaab uu ku yahay kitaabka qur-aanka axaadiidta nebigu ay axaadiid ku yihiin waa saxaabada yacni waxa weeyaan wanaagga qalbiga aan ugu hayno ama haddii saxaabada la dacmiyo mid ka mid a ama iyagoo dhan ama qayb ka mid ah qur-aankuna qur-aan noqon maayo axaadiisuna xadiis noqon mayso qur-aanku wuxuu qur-aanku yahay yaa noo sheegay inuu qur-aan yahay can ariiqi saxaaba ayuu naga soo gaaray axaadiisuna iyo xadiisa yaa noo sheegay can ariiqi saxaaba ayuu naga soo gaaray dadkii marka waxa wey naftooda iyo maalkoodaba allah iyo rasuulkiisa maarata u hibeeyey oo naftooda iyo maalkoodaba maarata diinkan kusoo difaacay waxay mudan yihiin qof kasta oo muslimi qalbigiisa inuu maarata maxabo iyo wanaag ugu hayo ama haddii uu dacniyo qofkaas arrinkiis waa calaa qadarin waclam ogow raximaka allahu allah kuu naxariistay annahu laysa fi sunnati qiyaasun sunnada qiyaasinaysan ku jirin yani qiyaaskaas wuxuu ka wadaa waa qiyaaska faasid ictibaarka ah oo maaragtay caqliga laga horgeeyo sunnada nebiga laga horgeeyo yani xadiis nebi ayaa la sheegayaa ee saxiixa ama xasan ah markaasaa waxaa leeyahay sidaa iyo sidaa hadduusan arrinku ahayn xadiiskanu macquul maahan tusaale ahaan usoo qaado xadiidka dubaab oo kaleeto nebigu sala allahu calayh ali wasalam waxa uu sheegay dubaabku ama maarata tusigu haddii uu ku dhaco weelka ama caanaha ahaado ama biyaha noqdo ama raashin ha noqdo in maarata weelka maaratay gaar ahaan caanaha iyo biyaha iyo wixii la mid a in maarata lagu ridayo nebiguna waa uu cileeyay sala allahu calayhi waalihi wasalam labada garab oo tuksigu maarata labadiisa garab midkood na daawo uu ku xambaarsan yahay midka kaleetana cudur ayuu ku sitaa marka waa faasiq wuxuu samaynayaa marka sida nebigu sheegay baalka uu ku wato cudurka ayuu maarata raashinka iyo caanaha iyo biyaha uu horumarinayaa si uu maarata qofka ugu sumoodo marka nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi maarata waa in la dhexgeliyo weelka sida baalka kaleeto daawada uu ku wado suntaa u baabi'iyo marka axaadiida noocaas oo kaleeto ah ama xadiidka nebigu markuu sheego macnihiisa fahm iyo ujeedada nebigu ka leeyahay oo macquul macna ha noqdo ama yuusan noqon waajib waxaa kugu ah in qiyaas taama inaad samaysid maadaama nebiga hadalkan uu ka soo aroorama allah uu ka soo arooray inaad tahay cala samci waataaca ama inaad tidhaahdid ayadoo maaragtay tiksigii uu maaragtay mid uu labadiisa baalbaal uu maarata uu xanuun uu wato sidee baa weelka loo gelinaya inaad tidhahdid waa midda sheikh uu ka digaya uu leeyahay waclam raximaka allahu annahu laysa fi sunnati qiyaasun ma jira sunnada qiyaas maaragtay caqli baatil ah oo laga horkeenayo sunnada oo lagu baabi'inayo yani qiyaas maarata lagu ictiraadayo sunnada oo looga hor imaanayo ma uu jiro yani caqliga waxaa la rabaa isagu sunnada inuu dabagalo ee ma ahan sunnada iyo waxyigu guud ahaan caqliga inuu dabagalo wax allah ugu talagala maahan caqliguna haddii uu yahay shay la dabagalo asal uu yahay nebiba lama baahdeenba ayi rasuul lama baahnadeen kasoo bilow nebiyullaahi nuux ilaa nebiyullaahi moxamed haddii caqligu xakam uu noqon karo oo caqliga bani aadamku uu astaahila in loo taxaakumo oo asaga xugun laga dhigto waxa weyan rusushaba waa laga maarmi lahaa waana baatil maaratay qofku maaratay inuu yidhahdo rususha ayaa laga maarmi bal waaba kufri maxdi ah inuu yaha rususha ayaa laga maarmaya midda kaleeto haddii la yidhahda caqli ayaa loo taxakumaya ma caqliga zayd ba ma caqliga cali ba ma caqliga maxamed ba caqlige loo taxakumaya caqliga saldhigga ummadda u noqon kara waa caqlige marka waxa weeyaan caqli allah wuxuu ugu talagalay waa aala loogu talagalay altamyiiz bayna alxaqi waalbatil in xaqa iyo baatilka lagu kala sooco laakiin iyadu inay asagu inuu asal noqdo allah uguma talagelin walaa yudrabu walaa yudrabu laha alamhaalu tusaalooyinna looma sameeyo axaadiisa walaa tutabacu fiiha alahwaa ahwaadana lama raacsiiyo oo ahwaada yani iyadu maaratay qiyaadada maarata la siin maayo oo qofka waxa uu jecel yahay axaadiista rasuulka xaggeeda loo jiidi maayo ee hawada qofku iyo wuxuu jecel yahay waxaa la rabaa in sunnada lagu ilzaamiyo wa inamaa huwa tasdiiqu biaahaari rasuuli lahi sala allahu calayhi waalih wasalam bilaa kayfin walaa sharxin shaaniga iyo xaalka sunnadu waxa weeyaan atasdiiqu rumayn shaanigu waxa weya atasdiiqu rumayn biaahaari rasuuli llahi sala allahu calayhi waalih wasalam nebiga nebiga axaadiistiisa la rumeeyo bilaa kayfin walaa sharxin ayada aan la odhan maaragtay kayfa sidee maxay ku dhacaa arrinkan iyadoo aan la dhihin yacni in la rumeeyo ayuu noqonayaa maaratay shaniga axaadiisu marka uu leeyahay walaa sharxin wa hada fi baabi sifaati illahi tacaala wa ama fi abwaabi اdiini اlأkhraa fainahu laa budda min sharxin watawdiixin wa bayaanin lihadihi اlaahaar wuxuu leeyahay marka uu leeyahay walaa sharxin waa sifaatka alle subxaanahu wa tacaala wixii ku saabsan yani sifaatka allah subxaanahu wa tacaala allah marka uu maaragtay naftiisa usugo inuu carshiga u ka sarreeyo waxaan leenahay allah carshiguu ka sarreeyaa sidee buu uga sarreeyaa laa nadri ma sharxayno oo waxa weeyaan arrintaas kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeeda maan ka warramayn laakiin macnaha alistiwaa sida noo imaan doonta waa macna bayin fi luga alcarabiya oo nebiguna saxaabada u baray saxaabaduna taabiciinta ay bartay ummaduna wax weydiinin can diinin sida ay u kala barteen laa yuqaalu la odhan maayo lima wakayfa wاlkalaamu hadalku wاlkalaamu kalaamka wاlkhusumatu dooda wاljidaalu wاlmiraau muxdatun kalaamkan wuxuu ka wadaa waa falsafadii ama mandiqa ayaa laga wadaa in qofku maaragtay uu ku mashquulo waxa mandiqa la yahma falsafada waxa weeyaan waa qadiya muxdatha oo maaragtay nebiga iyo saxaabadiisa iyo taabiciinta iyo aimatulhuda aan laga soo guurin bal dhammaantood ahlulxadiid dhammaantood arrinkaa waa ay dhaleecaynayaan oo aada iyo aad bay maaragtay ay maaragtay ayay maratay ufogeynayaan abu yuusuf saaxibu abi xaniifa wuxuu leeyahay man dalaba alcilma bilkalaami tazandaqa qofkii cilmiga maaragtay kalaamka ku dalba oo maaragtay cilmi ka raadiya cilmu kalaamka qofkaas waxa weeyaan zandaqa ayuu maaragtay ayuu ku dhacayaa yarxamuka allah zandaqa ayuu ku dhacayaa zandaqaduna waxa weeyaan qofkaas yani inuu munaafiq noqdo sidaas si lamida ayaa imaamu shaafici wuxuu leeyahy radi raximah llah martadaa axadu bilkalaami faaflax ma aysan dhicin qofna maaragtay inuu maaragtay uu marto ama uu labisto inuu maaragtay cilmulkalaamka uu barto faaflaxa markaa uu liibaano ma dhacayso qofna inuu istaago cilmulkalaamka iyo mandiqa inuu maratay mutakhassis uu ku noqdo uu barto oo liibaanu markaa u kasoo xasiliyo qofku waxa weeyaan cilmiga cilmukalaamka la yidhaahdo marka uu dhex galo allah hadduusan u naxariisan uusan toobad keenin arrintiisu wax weye zindiqnimo iyo falxumay ku dambaynaysaa iyo inuu allah waaxidu dayaanka oo maaragtay keligiisa fii daatihi wa sifaatihi wa asmaa'ihi inuu marka dambe u ka shakiyo sidii maaragtay uu sameeyey ninkii la odhan jiray jahm ibnu safwan markii nimankii maaragtay kufaartaha uu munaadarada ula galay oo meel cidla ay soo dhigeen arbaciina yawman salaadii u iska daayay ee la yidhi maarata war maxaa u tukan weyda u yidhi yaan yaan u tukadaa yaan caabudaa leanna waxa weeyaan allah sifaadkii lagu garanayay iyo asmaadiisii ayuu maarata hore u diiday waxaa marka taana kalifaya waa cilmigii wasakda ahaa ee maaragtay yunaniga ahaa ayuu ku mashquulay oo diin ka dhigtay axmed ibnu xambal isaguna wuxuu leeyahay raximah llah axabu lkalaami ma ab ma axaba alkalaama axadu fakana caaqibathu ilaa khayrin qofna ma uusan jeclaanin kalaamka cilmulkalaamka ama mandiqa ama falsafada qofna ma uusan jeclaan fakana caaqibathu ilaa khayrin oo markaas ciribtiisu ay noqoto mid khayr ku idlaata wax dhacay ma ahan yani qofku waxa weyaan cilmiga cilmukalaamka ah maalinkii lugaha uu la galo hadduusan ka toobad keenin arrinkiisu halis ayuu ku dambaynaya walidalika nimanka mutakalimiinta dhammaantood soo qaad raggii maarata falsafada ku takhasusay sida fakruddiin arazi ninka la yidhaahdo kadalika abu xamid alghazali ninka la yihahdo imam alxaramayn iyo keyrkiis shahristani dhammaantood siday maarata tiig ugu jireen ayay markii dambe waxay soo gaareen kuwii ugu roonaa markay toobad keeneen yidhaahdaan haddii maantay cajaa-isu naysabur wax aan ku sugan ay ku sugan yihiin oo ay diinka u haddaana ku dhiman arrinteenu maarata halis ayay taagan tahay sida imaam alxaramayn ninka la yidhaahdo hadalladii maarata ugu dambeeyey uu ku hadlay marka waxa weeyaan cilmiga leh cilmu kalaamka culammada muxadisiinta sida shaykhulislaam ibnu taymiya o kalete waxa uu yidhaahdaa qofka caaqilkaana ma u baahna inuu falsafad u barto qofka waxa weeye habigaana maba baran karaba habiguna ma u gaari kara inuu fahmo kan caaqilkaana uma baahna marka waxa weeyaan cilmi loo baahan yahay hadduu ahaan lahaa saxaabada rasuulka ayaa nooga horreyn lahay taabiciinta ayaa uga nooga horreyn lahaa atbaacu taabiciinta aimat huda bal imaamu shaafici radia allahu canhu waxa uu leeyahay qofka cilmu kalaamka maarata ku mashquulo kitaabka allah kaga mashquula waxa weeyaan cuquubadiisu waxay noqon kartaa in maarata inta la saaro daabad dameer iyo wax lamid ah in lagu wareejiyo maarata axyaada magaalada in lagu wareejiyo ayadoo la garaacayo maarata kab lala dhacayo oo la leeyahay maarata qofkii kitaabka allah iyo sunnada nebiga ka mashquula ee kalaamul yunaan uga mashquula jadiisu waa sidaa wey taa waxa weeye waa xukumka ay ka yidhaahdeen muxadisiinta dhammaantood qadiimihim waxadiisihim ay ka yidhaahdeen almutakalimiin ama cilmu lkalaam laakiin bacdu naas waxay u haystaan qofka aada iyo aada u cilmiga badan inuu yahay qofka maaragtay mutafalsifka ah ama maarata mandiqa maarata mutakhasiska ku ah inuu yahay dadka qofka dadka ugu sarreeya fulanun filasufi in la yidhaahdo fulanun filasufiyun ninka hebel la yidhaha maarata waa filasufi weeye waa nin maarata falsafada aad iyo aad ugu xeel dheer falsafaduna xaqiiqadeeda iyo bidaayadeedu wax bidaayada iyo nihaayadu waxay tahay waa gaalnimo wey wax maarata islaamku uu haba yaraatee adnaa cilaaqa lala ma ahan waa waxa weye islaamka aad iyo aad uga fog maaragtay marka qofka muslimkaah waa inuu ka fogaado cilmiga la yahay cilmulkalaamka oo ah bidaayadiisu nihaayadiisuba jahli ah marka wuxuu leeyahay imaamku raximahullah waalkalaamu waalkhusumatu waljidaalu waalmiraau muxdatun waa muxdat yaqdaxu ashaku fi lqalb yaqdaxu wuxuu waxa uu maaragtay uu taatiirinaya uu dhibayaa ashaku fi lqalbi shakiga ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa laga shakiyo qalbiga ayuu dhaawacayaa waa in asaaba saaxibahu saaxibkiisa bal hadduu maarata ilahay daatadiisa iyo asmaadiisa sifaatkiisa uu ka shakiyo waaba gaalnimo maarata islaamka ayuu uga baxayaa marka waxa weeyaan shaki ayuuna qalbiga maarata iyo taafiir aada u xun ayuu qalbiga u keenaya cilmiga isaga ah wa in asaaba saaxibuhu saaxibka cilmu kalaamka midka maaragtay ku mashquulay haba asiibo alxaqa xaqi haba asiibo wasunata sunnada sunnadaba ha asiibee qofkaa waxa weeyaan arrintiisu waxay halis u tahay in maaragtay qalbigiisa uu shaki uu la soo gudboonaado oo arrinkiisu uu halis noqdo qaala albarbahaariyu waclam raximaka allahu ogow allaha kuu naxariistay ana alkalaama fi rabbi tabaaraka wa tacaala kalaamka allah laga hadlayo daatadiisa ama asmaadiisa ama sifaadkiisa muxdatun mid dib laga keenu yahay ogow wa huwa bidcatun kaasuna waa bidco ilaahay maarata markii ay maarata mutakalimiintu ay ka hadlayaan waxay qaab waxay uga hadlaan waxay uga hadlaan maaragtay waxay dhahaan maaratay can dariiqi alcardi waljawhar ayay kaga hadlaan marka qaabkaas in allah looga hadlo oo ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisa qaabka noocaasoo looga hadlo oo sidaa maarata layahay ilahay baa maarata lagu waxidayaa waa qaab mubtadac ah marka wuxuu leeyahay wahuwa bidcatun wa dalaala kaasuna waxa weye waa bidco iyo dalaalo walaa yataka walaa yutakallamu fi rabbi rabbi daatadiisa iyo asmaadiisa sifaatkiisana laguma hadlo ilaa bima wasafa bihi nafsahu naftiisa waxa uu ku tilmaamo mooye caza wajal fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa allah markii laga hadlayo waxaa looga hadlayaa sidii allah naftiisa isagu maarata ku tilmaamay qur-aanka dhexdiisa wamaa bayana rasuul lahi sala allahu alayh waalih wasalam wixii rasuulku u caddeeyey liasxaabi asxaabtiisa u caddeeyey fahuwa jalla tanaa'uhu allah subxaanahu watacaala waaxidun waa mid keligiisa daatadiisa ayuu keli ku yahay asmaadiisuu keli ku yahay tilmaamihiisana keli ayuu ku yahay laysa ka milihi shayun laysa shayun milahu shay u dhigma ma u jira allah subxaanahu wa tacaala xagga daatadiisa xagga magacyadiisa xagga tilmaamihiisa wax uu dhigmaya haba yaraatee ma ay jiraan wa huwa alle assamiicu allihii maqalkiisu uu xeel dheer yaha wey oo wax maarata codkiisu dheeryihin iyo wax codkiisu gaaban yihiinba aysan maarata ka qarsoomayn albasiiru allihii aad iyo aad wax u arka weeye oo basarkiisu uu naasib yahay fi jamiici khalqihi aayaddan ama qaacidadan wuxuu ku sugayaa imaamku raximahullah qaacidada saddexiyo tobnaad wuxuu leeyahay kalaamka allah laga hadlo daatadiisa can dariiqi alcardi waljawhar looga hadlo waa muxdat waana bidco dalaala ah allahna waxa weeye markii laga hadlayo waxaa looga hadlaa in lagu tilmaamo wixii naftiisa isagu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim ama nebigu maaragtay saxaabadiisa u caddeeyey asagoo markaa soo qaatay imaamku aayadda iyada ah laysa ka milihi shay-un wahuwa asamiicu albasiir aayaddan marka allah subxaanahu wa tacaala naftiisa wuxuu ka anfiyey makhluuqiisa haba yaraata inuusan meelna ka shabihin xagga asmaadiisa xagga tilmaamihiisa xagga daatadiisa meelnaba inuusan makhluuqa ka shabihin arrinkaa markii allah mumaasale ama tashbiih inuusan makhluuqiisa usan maarata usan la lahayn markii allah uu sugay ayaa allah naftiisa wuxuu u sugayaa sifaadkiisa qaybo ka mid ah iyo asmaadiisa qaybo ka mid ah asmaadiisa waxaa ka mid ah alsamiic albasiir sifaadkiisana waxaa ka mid ah sifatu samci wa sifatu lbasar marka halka aayaddu waxay sugtay asmaada alle laba isim oo ka mid ah oo ah alsamiicu waalbasiir sifaadkiisana waxay ka sugtay aayaddu laba sifo oo ka mid ah sifatu samci wa sifatu lbasar markii laga hadlayo asmaada alle iyo sifaadka alle markii aan ka hadlayno allah subxaanahu watacaala ma arkayno adduunka intaan joognana cid allah arki kartaa ma jirto oo maaragtay indhahooda ku arki karta awoodna umale maarata makhluuq allah inay arkaan fi dunya laakiin muminiinta sida noo imaan doonta allah waxay ku arki doonaan aakhirada iyo ay ku arki doonaan waana nicmo soo marta nicmada ugu weyn ayay noqonaysaa allah subxaanahu watacaala marka ay jannada ku arkaan marka sifaadka alle iyo asmaada alle markaan sugayno waxaan ka sugaynaa can dariiqi ilwaxyi wixii ilaahay kitaabkiisa uu sugo ama rasuulkuu sugo ayaan allah u sugaynaa annakoo isla markaa marka asmaada alle iyo sifaadka alle kitaabka kitaabka iyo sunnada kusoo aroorta markaan sugayno annakoo tashbiih ka fogaanayna oo aan marnaba aan ictiqaadinayn carabkeena aanan kusoo qaadayn asmaada allah naftiisa u sugay ama sifaadka naftiisa allah u sugay ama rasuulkiisa u sugay inaysan sifaadka makhluuqa iyo asmaada makhluuqa meelnaba aysan ka shabihin sida daatadiisu aysan daatada makhluuqa aysan u shabahayn ayib dadka marka sifaadka alla diida waa qaybo badan wey waxaa asal u ah iyo asmaada alla waxaa diida waxaa asal u ah waa jahamiyada madhab jahm ibni safwan sifaadka alle iyo asmaada dhammaantood waa diidaan oo waxba kama soo reebaan walidaalika waata maarata culimmadu maarata ay ka xikaayoodaan ay ka warramaan fii aakhiri xayaatihi afartan cisho inay soo martay uusan salaad tukan oo markii la yihi salaadda maxaa u tukan weydan uu yidhi maarata yaan caabudaya leanna waxa weeyaan qofka muuminkaa allaha uu caabudayo waxa uu ku caabudaya waa allah tilmaamihiisa uu garanayo tilmaamihiisa alla uu garanaya ayuu caabudayaa laakiin alla magac aan lahayn oo tilmaan aan lahayn oo meel uu kaa jira aadan fahmayn waxa weeyaan alla alla cibaado mudan ma ahan walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan marka ay yidhaahdaan jahamiyadu allah mawjuudun fi kulli makaan hadalkaa markay yidhahdaan oo kelima kufriya baxta ah ilaahay baa meel kasta jooga waa kelimo gaalnimo ah oo gaalnimadeeda maaragtay wax shakiya aysan ku jirin marka hadalkaa markay culimmadu ay naqdinayaan sida abcumaan idaarami oo kaleeto wuxuu leeyahay wax tilmaanta noocaasa qaadan kara oo mawjuuda waxaa ka jira dabaylaha walidaalika wuxuu leeyahay kufraanahu laa kufraanahu waxa noocaasa ilaaha noocaasa jahamiyadu ay caabudayaan oo la leeyahay maaragtay allah mawjuudun fi kulli makaan tilmaantaasna waxaa qaadan kara waxaa ka jira waa alriyaax kufraanahu laa kufraanahu ilaaha noocaasa gaalnimadiisaan weydiisanaynaa ee dambi dhaaf kama rabno marka waxa weeyaan qolada ugu horeysay ee sifaadka alle iyo asmaada alla diiday waa madhab ljahmiya waxba maysan soo kala reebeen wax allaaliya wixii asmaa ah oo allah naftiisa ku tilmaamo uu maarata ku magacaabay ama naftiisa ku tilmaamo sifaadkiisa ah waxa weeyaan bixadaatiiriha waa diideen maxay diidayaan waxay leeyihin haddii aan dhahno assamiic ilaahay waxa weeyaan magac wuxuu leeyahay assamiic la yidhaahdo magaca wuxuu leeyahay albasiir sifa wuxuu leeyahay sifatu samci la yidhaahdo sifa wuxuu leeyahay sifatu lbasar leeyahay haddii arrintaas aan rumayno waa min baabi tashbiih oo waxaa ka imaanaysa makhluuqii buu shabahaa makhluuqaa samci leh makhluuqaa basar leh marka waxa way tanziihan lilah ilaahay annaku xumaanta ka hofayna oo shirkiga aan ka fogaanayno ayaan leenahay ilaahay samcina male basarna male zacamuu daalika sida ayagu ay leeyihiin taas ayaa ku kaliftay marka shaydaannimadaas ayaa ku kaliftay qolada ku xigta ee sifaadka alle iyo asmaada alle sifaadka alle asmaada alla sugaya laakiin sifaadka diidaya dhammaantood waa qolada layahay almuctazila iyaguna waxay leeyihin sifaadka asmaada waan sugaynaa laakiin sifaadka haddii aan sugno waxa weye tashbiih ayaa ka imaanaya tashbiih baa ka imaanaya qolada saddexaad waa nimanka la yahay alshaaciratu alkullaabiya oo waxay leeyihiin toddoba toddoba asmaado dhan waan sugaynaa sida allahu maarata naftiisa maarata ugu sugay ama rasuulku ugu sugay baan maarata annaku aan tamtiil iyo tashbiih iyo tacdiil midna samayn ayaan asmaadii dhammaantood sugaynaa sifaadkana toddoba sifa ayaan ka sugaynaa bay leeyihin toddobadaas sifo marka waxa way sida waaqica ah lix sifay sugayaan laakiin sifada toddobaad oo ah sifatu lkalaam waan arki doonaa inaysan sugayn bal ay kaga xun yihiin sugitaankeeda nimanka liya muctasilada ay aad iyo aad uga fisheeyaan